إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka haddoo la qadaro aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar ayaa lagu qaaday guddoomiyihii maamulka koonfur galbeed ugu magacownaa deegaanka awdiille ee duleedka magaalada baydhabo qarax gaari looga gubay ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka nfd askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro isugu jira kamiin iyo dagaal toosa ku qaaday askarta maamulada jubbaland iyo hirshabelle dadka iibsanaya kalluunka ayaa ku soo badanaya gobolka bari maadaama xoolihii ay abaartu aad u saamaysay wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa heshiis kale dhex dhigtay beelaha ajuuraan iyo eelay kuwaasoo isku haystay dad ka soo jeeda beesha ajuuraan oo xilfi la noqday beesha eelay boqolaal dada ayaa ka faa'iidaystay howlaha gurmadka ah ee ay guddiga abaaraha mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan wilaayada mudug dowladda ruushka ayaa cunaqabateemo ku soo rogtay mas-uuliyiin salsare oo ka tirsan dowladda maraykanka ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weerar ayaa lagu qaaday guddoomiyihii maamulka koonfur galbeed ugu magacownaa deegaanka awdiille ee duleedka magaalada baydhabo wararka ka imaanaya deegaanka awdiille ee duleedka magaalada baydhabo waxa ay sheegayaan in xalay weerar culus lagu qaaday guddoomiyaha halkaas ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed weerarka lagu qaaday guddoomiyaha waxaa loo adeegsaday qarax iyadoona ay fuliyeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab weerarkaas waxaa ku dhimatay laba askari afar kale uu guddoomiyaha deegaanka ku jirayna dhaawacyo ayaa soo gaaray gobolka banaadir magaalada muqdisho ciidamada shabaabul mujaahidiin howlgal gaara ay ka fuliyeen gaar ahaan suuqa bakaaraha waxaa howlgalkaasi lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiye beerlaawe dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxa ay saddex weerar oo kamiin ah u dhigeen askar ka tirsan maamulka jubbaland kuwaasuu dhaqdhaqaaq ka waday duleedka magaalada kismaayo saddexda weerarba ciidamada waa lagu jebiyey iyagoona halkii ay kasoo duuleen ku noqday dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen isbaaro askarta maamulka hirshabeelle u tiilay halka lagu magacaabo shil qarxi soo dhacda duleedka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ugu dambayntii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar qaraxa la beegsadeen gaari kooyaal ah uu ku socdaalayay deegaan ka tirsan dhulka nf d gaariga waxaa watay ciidamo kenyaan ah weerarka ayaana wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka dharqaale oo hoostaga degmada tagaabo ee gobolka mandheera qaraxaas gaariga kooyalka ah waa uu ku burburay waxaana la sheegay ciidamadii kenyaanka ah ee watay gaariga inay ka tirsanaayeen kambaniga ka howlgala dhismaha dhulka dadka iibsanaya kalluunka ayaa kuu soo badanaya gobolka beri maadaama xoolihii abaartu aad u saamaysay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya
cariiri ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada kalluunka lagu gada ee ku yaala gobolka bari gaar ahaana magaalooyinka xeebaha dhaca sida boosaaso iyo kuwa la midka ah waxaa sidoo kale jira magaalooyin kale oo aan xeebaha ku oolen oo kalluunka loo qaadayo inkastoo gobolka bari deegaano ka tirsan kalluunka ewel aada looga cuni jiray xaajadu waxay sii korortay markii abaar xoog lihi ay dalka ku dhufatay islamarkaasina xoolihii ay noqdeen wax dhintay iyo wax weyd ah amaba caata saa'ida ah oo hilibkooda aan la cuni karin mid ka mid a haweenka ku ganacsada magaalada boosaaso islamarkaasina kalluunka gada ayaa waxa ay sheegaysaa in bulshada isticmaalaysa kalluunku ay aada u soo kordhayso wallaahi aad iyo ah dantaa badbada xoolii waxa weye abaar baa heshay waxa weye dadkii in badan baa cayrowda xoolii ka faramaran waxa weye waaba saagsanayeen iyagoo ladan bayba kalluunka cuni jireen oo xoolo u joogaan haddasena abaaro badan baa saameeyeyo waxa weeye dan baaba badayo waxa weye kalluunkii oo inta badan tuulooyinkii baaba loo qaadanaya magaalooyinka saxad dhaafa buu u baxaa kalluunka u soo leexanaya waayo waa caato arigi oo waa qaali wax macma leh oo abaar baa heshay danta waa waxay nagu kalifteen kalluunka xaggiisa loo cararo annagu kiilaysi uma gadno waxaan u gadnaa isagoo bahalku isaysta baan dhiibnaa iyagaa kiilaysi dadka tuulooyinka loogu dhiibaa kiilaysi u miista badda soomaaliya khayraad badan ayaa ka buuxa laakiinse bulshadu saa'id ugama faa'iidaysato beddelkeeda maraakiib shisheeye oo meelo fog ka yimiday oo qaarkood warshada ay ku rakiban yihiin ayaa waxa ay taagan yihiin gudaha badda waxa ay aruursanayaan kalluunka waxaana maraakiibtaas ku xihan shabaago waaweyn shisheeyaha ayaa malaayiin dollar waxa uu had waliba ka sameeyaa kalluunka uu ka dhabto badda soomaaliya wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha ajuuraan iyo eelay kuwaasuu isku haystay dad ka soo jeeda beesha ajuuraan oo xilfi la noqday beesha eelay maxamed daar cali sow ayaa warkaas faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee baay oo kaashanaysa odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolkaasi ayaa xal ka gaartay beelaha ajuuraan iyo eelay kuwaas oo in muddo ah isku haystay dad ka soo jeeda beesha ajuuraan oo xilfi la noqday beesha eelay golaha nuqabada wilaayada bay ayaa socdaallo ku maray deegaanada ay degaan labada beel iyagoo sameeyey baaritaan iyo xog ururin kadibna waxa ay kula soo noqdeen wilaayada bay baaritaanka kadib wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa dowro u qabatay waxgaradka labada beel waxaana dowladaasi uu barbar socday kulan lagu soo afjaray khilaafkii soo jiitamayay ee u dhexeeyey labada beel guddoomiyaha golaha nuqbada wilaayada islaamiga ah ee ba'i ugaas cabdirasaaq ayaa akhriyey go'aanada ka soo baxay beelaha walaalaha ah waxay go'aan ku gaareen qodobadan soo socda kow dadka la isku haysto oo dhex deggan beesha eelay in ay yihiin xilfi eelay labo dadkii horay mar xilfi ula galay eelay haddana dhex deggan ajuuraan in ay ka saddex beesha eelay waa in ay bixiso lacag dhan toban kun oo dollar oo ah qarish celin ayna siiso beesha ajuuraan kuna bixiso muddo dhan afar bilood suldaan cabduqaadir daadey oo ah suldaanka beesha eelay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan go'aanka masaalixda badan la suubiyey runtii eed iyo eeda inka faraxsagna arrintaas ee tiidiya kale mayb waa haddii hangnagano una i walaanyogaana reer ajuuraan ee runtii wal alwalinni xukumi onu qabadaas gobolka baayba ha saareen macal wilaayadiina raadoka ee tala jarta insha allahu tabaaraka wa tacaala arrintaas beelas eelay ahaan una ka eelay ahaan eed iyo eedyahan dhawaayana amaa walaanyogaana reer ajuuraan wal alwali dhabsho ee dhabkaanu ajuuraan unuba mas-uula ku ena sada eelay mas-uul unku ana hjuuraanna mas-uul unku ana wal al wali dhabsho ununa na dhabe yoona wali una dhabkaan e yoona dhabe intaasi kadib waxaa hadlay ugaas cabduqaadir qoyshow oo ah ugaaska beesha ajuuraan qadadii noo dhex anagui walaalaha reer eelay horyaan maan luqunta u dhiibanay horaan u dhiibanay war laga soo celin kara ma laha insha allahu tacaala go-aankii walaayadii gobolkeena iyo macalnuqabadii gobolka ka soo baxay hadeena reer ajuuraan waa qaadan
ugu dambayntii weliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa la dardaarmay beelaha ajuuraan iyo eelaay ee degah wilaayada baay wilaayada bogaadiyaas eedeedna walaalo inka mahadnagaasa waana hadhawaayas maylena ilaahay subxaanahu wa tacaala go-aanka isan qaadateen sayn ku abaalmariya may kala dardaarmaan insha allahu tacaala anilin hogaansama maadaama qaraar go-aan eyi waana qoraal laka suubiyey dukuminti lahaayo doono jaabka kasii jaraw eyi ini lang hogaansamo soo dhammaystiran lanka dhagam qaraarka dhowr qodoba haayi en dadkii hatalaska haaysadi xilfi eelayanagaden laku bilaawo geeka markan ajuuraan waa wahan dooda kor waa go-aan ee qaraar yatala akhriyaayo si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah oo ku baxa khilaafaadka soo kala dhexgala beelaha ayaa ku xaliya shareecada islaamka halka meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo lajiriyaashooda la isku diro oo la isku hubeeyo kolka khilaafaad uu soo kala dhexgalo qabaa'ilada soomaaliyeed boqolaal dad ah ayaa ka faa'iidaystay howlaha gurmadka ah ee ay guddiga abaaraha mujaahidiinta ah ka wadaan degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan wilaayada mudug mahad cubayd ayaa faahfaahinaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa boqolaal qoys raashin noocyo kala duwan leh ugu qeybiye degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka mudug meelaha raashinka lagu qeybiye waxaa ka mid ah degmooyinka camaara caad iyo deegaanka dumaaye qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey deeqdan ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah iyagoo sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin gurmadkan ka soo gaaray dhanka xarakada maxamuud xasan geedhiyaleydha waxaa ka socda cawuuno saliid bur bariis sonkor baahidaanu qabna waa baahanna deegaanta abaarta dhad iyo duunyaba waa la abaaraysan yahay farxigay dareenkaygu waa faraxsanahay aad baan u faraxsanahay aad baad u faraxsanahay anugu ducayna madaxooda kor allah ka dhigo diintoodana naafac allah ka dhigo muraadkooda allah sahlo muslimiinta kor allah u qaado cali casayr amaana waxaa ka jira cawino waxaa noo keenay ilaahay waa ilaahay ka sokayna waxaa noo keenay nimanka wadaadada al-shabaab aa noo keenay baahida waxaan u badnayn xooluhu waa noo gadmi diideen roobna waa la waayay qofkii wax badnaa iyo qofkii wax yaraaba waa la wada baahday aniga maxamed xirsi baa la yidhaah deegaanku caad weeye aad maanta raashin baa nala siinayaa walaayada islaamkana siayda
sidoo kale qaar ka mid ah dadkii la siiye raashinka ayaa iyaguna ka mahad celiyey gurmadkan laga sameeyey deegaano ka tirsan wilaayada mudugga anigoo cusmaan maxamed xasana waxaan joogaa degmada caad caad waxaa ka jira cawanaad ilaahay keenay oo ay keeneen walaayadu noo keenta unbaa la qaybinaya maanta walaayada mudugga noo keenta waana loo baahnaa waqti loo baahnay ku soo aaday marka insha allah khayr baa u rajaynaynaa hadda ka hor mar baa la qaatay oo goobjoogka maantana waaba diyaar waa hadda dul fadhinaa deegaanka abaar kulul baa ka jira jilaal kulul baa ka jira kala dambeed baa leen waqtigaanoo kale marka waxaan rajaynaynaa walaayadu inay noogu soo dadaal alla nooga soo qaado ilaahay baan ku mahadinaynaa saxaba maxamed cabdulle deegaankayga waxaa la yidhaahdaa caad maanta raashimaana loo keenay qofbana u nasiibkeeday ka joogaysa waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu dembigoodana dhaafo rasaaqadna aysan weyn meesha ay wax ka soo qaadeenna wax ka badan ilaahay u dhigo aakhriya adduunyada dhowaan ayay ahayd markii wilaayada bakool raashin lagu qaybiyey qoysas badan oo ka mid ah dadka abaaruhu saamaynta ku yeesheen warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda ruushka ayaa cunaqabateemo kuu soo rogtay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maraykanka maalintii shalay oo talaada ahayd xukuumadda moscow ayaa cunaqabateemo ku soo rogtay madax sarsare oo ka tirsan dowladda maraykanka kuwaasoo ay ku jiraan kuwa caan ah wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ku dhawaaqday liiskan cusub ee cunaqabateynta lagu soo rogay madaxweynaha maraykanka jo biden iyo xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken dadka ay xukuumadda moscow ku soo rogtay cunaqabateenada ayaa waxay ka kooban yihiin labiyo toban xubnood kuwaasoo ay ka mid yihiin wasiiro xog hayeeno iyo sidoo kale ku-xigeenno ka tirsan qaar ka mida wasaaradaha xukuumadda washington waaxda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in cunaqabateyntan lagu soo rogay madaxda dalka maraykanka looga jawaabayo kuwo dhowr ah oo ay xukuumadda washington ugu soo rogtay shakhsiyaad ka tirsan dowladda ruushka kuwaasoo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan ruushka oo laga mamnuucay in ay galaan dalka maraykanka madaxda ka tirsan maraykanka ee lagu soo rogay cunaqabateynta islamarkaana laga mamnuucay inay galaan ruushka ayaa waxaa ugu cadcad madaxweynaha maraykanka jo biden xoghayaha arrimaha dibadda antony blinken iyo sidoo kale xoghayaha wasaaradda difaaca lloyd oston warkii subaxnimo oo saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa